xaalidii ugu dambeeyey anigoo horta waxaa aniga magaceyga waxa weye axmed daahir macalin cabdullahi guddoomiyaha degmada bacdweyne weeye xaaladaha abaaraha markaan kaaga markaan ka warramo aada iyo aada dhibaato aada u baahsan ayaa ka jira dadka iyo duunyada saameeyay iyadii hadda faraaba lagala baxayo dadkiiba hadda u ilbaran marka waxaa ka jira abaar aada iyo aada u saameysay oo caalami ah ka jira haye marka dadkaas iyo biyadaasi waxay u ildaran yihiin biyo la-aanta iyo daad la-aan labadaba xooluhu waa u ildaran yihiin dadkuna dad xoola dhaqato ayay ahaayeen maadaama xoola dhaqato ay ahaayeen xoolihii iyaguna abaartii bay ku dhammaadeen hadda wax yar oo maaragtay ido tirsamo oo fara tirsamo yaas ku hareen xoorgii iyo ari waxkaas ay u hareen laakiin arigii arig waaba dhammaaday gel iyo loo iyo waxay haddana iyaguna waa ku daba jiraan way deegaano guud ahaan soomaaliya ee ku yaala ayaa abaartu aada u saameysay guddoomiye axmed daahir laakiin saameynta gaar ahaan degmada bacaadweyn ay abaar u geysatay dadka iyo duunyada intee isku qiyaasi kartiin wallahi boqolkiiba waxaan ku qiyaasi karnaa inay tahay sideetan sababta lacagnaha ee yeeshana waxaan u malaynaynaa wadamada kaleo hadda abaaruhu saameeyeen waxa weeye wadamo dawladihii dadkaas dawladda u ahaa ay u dulmadeen oo haddii ay tahay dawo iyo haddii ay tahay biyo iyo haddii ay tahay raashin labadaba lala gaaray dadka waxbaha uu kasoo bixi lahaa haddii gurmad ay helaan ayagoon gurmadeynin dadkii ayaga u gurman lahaana ay la mid noqdeen in badanna aan ku celcelinno media aan ka sheegnay oo aan sheegnay dadkaasi inay yani u baahan yihiin gurmad dadki ayagoo ay iska macnaha dhagatireen dadkii hadda yani aan dhaaqaas u jeedinay oo hadda wax ay ka sheekeeyaayen ayku jirin marka waxa weeye dadka boqolkiiba sideetan aan ku sheegi karnaa anagu deegaano kii ay dhibaatooyin ka dhacaan gaar ahaan xagga abaaraha dadku waxay aada u sheegaan saameynta ugu badan inay kasoo gaarto biyo yari ama biyo la-aan deegaanka ka jirta marka hadda deegaanka bacadweyn ceelal biyood miyay lahaayeen haddase dadku intay biyaha ka helaan aada umahadsan tahay horta degmadu bacdweyne bacdweyne weye deegaan maahan marka waxa weeye laakiin waxaan kuu sheegayaa wax ceel la yidhaahdo rig horta boqol iyo toddobaatan iyo shan kilomitr buu loo jiraa wax la yidhaahdo ceel riig oo ceesha maaragtay masoorada la yidhaahdo ceel gacmeedna waxaa kale bacdweyne bisaa kale inta kale waxay ku noolaayeen waxyaabaha la yidhaha berkadaha berkadahana xilli roobaadkaa biyo galaan markii xilli roobaadkaas lama daaho ama uu yaraado berkaduhu waxay noqdaan waxa weeye waxay la mid yihiin meeshii baadiyaha ayada la mid yihiin meel biyo looga soo qaado oo godad looga soo qaadana waxaa ugu sokaysa oo ceel meel ceel matoora leh waxaa ugu sokaysa ama toddobaad boqol ama toddobaatan shan kilomitr ilaa sideetan meeshii macnaha waa sii fogaanaysaa ilaa boqol toddobaatan shan kilomitr ay tagto marka waxa weye biyo la-aantu sidaas uga jira ceel biyood waxa la yidhaha ceel matoora oo ay le ay leedahay ma jirto annaga hadda deegaamada nagu macnaha deriska dadka nala ah halkii tuuloo yarba waxaa ku yaala ilaa shan shan matoor lix matoor afar matoor a ku taala annaga inta hadda aan deganahay boqol iyo sideetan kilomitr hal ceel kaydra meel la yidhaahdo oo noo jeeda hadda bacadweyne ayadu isku jiraan sideetan kilomitr waa noogu sokaysa waxa la yidhahdo matoor tusaale markii xaaladu ay iska degan tahay dadkuna ay waaqeysan yihiin waxaad sheegtay in biyaha laga heli jiray berkado xili roobaadka dadku ay biyaha ku keydsadaan qiimaha marka waktigan la gadayo buuyada biyaha oo aad sheegayso inaad u doonataan taqriiban meel boqol iyo toddobaatan iyo wax lamida masaafo idin jirta marka qiimaha maxaa ku qiyaasi kartaa oo dadka xilligan ay biyaha ku iibsanayaan qiyaasba maahana waaba ku gadanaaba laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton doolar baa macnaha hadda lagu gataa waa hashii buuyad laba boqol iyo konton doolar waa halkii booyad oo qaada halka booyad waxay qaadaa waa midda afartan qaada ah laba boqol iyo konton doolar ah hadda xilligan hadda lagu dhaamiyaa meel la yidhaahdo shabeelow iyo cimaamad iyo hadda sidaasaa loogu dhaamiyaa dhulka noocaasa dhul waa jiraan boqol boqol doolar adigu lagu keeno oo macnaha meeliba meeshii maaragtay xoogaha ay uga dhow yahay matoorka xaggiisa ay ka jidho waxa weeye waa wasahlan yihiin laakiin meesha hadda ugu sarreysay waxa weeye laba boqol toddobaatan iyo shan doolar ah lagu geey waayahay xoolaha marka oo deegaanka laga dhaqdo saasay ku nool yihiin oo biyaha laga keeno masaafadaas intaas legay isticmaalaan mise xooluhu meel xoogaa naq deegaanka ugu dhow ayaa loo raadiyey horta xilligii ay jirtay xooluhu xilligii biyaha ay qaadan jireen oo xoolaba ay jireen hadda xoolama jiraan biyo hadda la siyaahiye xilligaas dadka wixii loo keenay kula noolaayeen laakiin hadda waxaanan jirinba qofkii hadda xoola haysatay xoolihii waxay noqdeen waxay xooluhu kala saarnaayeen aw saddex nooc geel lo iyo ari waxa lagu magacaabo arigii hadda boqolkiiba toban hadda qoys ugu haray waa yar tahay boqolkiiba toban Mm.
qoys ugu haray waaba yar tahay Mm.
waxyaabaha hadda xoolaha macnaha ishceliye geela iyo looda ugu badnaa ayagana qof walba meeshii biyo jireen oo la carartay meeshii biyo jireenna wax baadiima yaaliin waxay noqotay inay marka ayagiina hadda fikirka jireen Mhm. Eh, marka marka la- xoolaha laga tago eh, eh, guud ahaan nolosha eh, dadka deegaankaasi ku dhaqan eh, haddii ay abaaraha eh, noocaas u jiraan eh, saameyn intaas la-egna ay deegaanku eh, eh, u geysteen en, waxaa la qiyaasayaa in xagga eh, eh, nolosha ama gaar ahaan en, cuno yari inay deegaanka eh, ka jiri karto Eh, qiyaas iyana dadka nolosha waktigan ay ku nool yihiin xaqiiqa ahaan noloshu aad iyo aad ay u liidataa waxay u macnaha nolosha dadka ku tiirsantaha ay ku tiirsanayeen xoolaha Haye.
Haddii mar haddii ay meesha ka baxaanna dadka noloshooda ayaguna ayaguna meesha ka baxayaan waxaa jira eh, xoolaha iyo yani waa isku tiirsan yihiin xooluhu dadka dadka xoolahay ku tiirsanayeen Mhm.
xooluhuna biyahay ku tiirsanayeen iyo daadka Mhm.
labadiba meesha waa ka baxeen waxay khatar ku jireen dadkii marka hadda waxay khatar ku jiraan in ay ay- ayaguna een, hadda waxa weeye cunto yaro hadda waxaa naloo soo sheegaya hadda habeen dhow- hadda habeen hore waxaa lagu soo sheegayay dad seexday oo ilaa dhow saddex habeen ilaa afar habeen aan waxba dhadhamin dadkaas oo ay gurmadeen dadka deegaanka iyo layihi war bal dadkii ka roona waxa u geeyeen xaqiiq ahaan sida sida dhabtaa sidaa sheeg Eh, marka ma jiraan wax qurba joog ah oo idinsoo tabarucay amaba wax idinsoo gaarsiiyey oo xaaladaha intaasi la eg oo dadka deegaanka ay eh, qabaan ee la qaybsanaya anoo ka faa'iideysanaya hadda een, warbaahinta dadkaas horta hadda hadda ka hor yani ma jirto cid macnaha een, ama ha ahaato jaaliyadda ama ha ahaato dowladda cid hadda ka hor le- ama elmatoor wax yani hadda ka hor naga kaalmeeyey ama yani ku baaqay nibeen ma jirto laakiin haddeeran waxaan ugu baaqayaa dadka jaaliyadda ah oo u dhashay een, dowlada dacweyne iyo deegaanada hoos yimaada waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku hadlayn dad een, dad ay ku hadlayaan maanta dadkoodii ma jiraane in ay ka samaysaan ganacsi hadda iyagu waa ka ganacsadaan eh, wadamada kale inay biyo eh, matooro ganacsiya ay ka qotaan eh, wadanka oo dadkiina ay ku noolaadaan ayaguna ay ka ganacsadaan intaasaan ku baaqayna Eh, dad eh, qurba joog ah deegaanka eh, eh, eh, ay soo tabaruceen ama gargaar ay soo gaarsiiyeen misena dad hadda maya fiican de- ku yimid?
ma xagga biyahan ka hadlayna biyaha waxa weeye nin la yidhaahdo deegaani cali keliye ayaa wuxuu dadka oo u dhashay wuxuu dadka deegaanka ayaa wuxuu ugu tabarucay dadka geenyado eh, lixdan geeyadood oo biyo ah iyo raashin adigu ilaa sagaal boqol oo kiisha eh, jeylaani cali keliya la yidhaahdaa ganacsado weeye waa nin ganacsado ah ninkaas marka laga reebo dadka jaaliyadda ah ayaguna eh, nin kale oo eh, la yidhaahdo asaguna cabdi afcad asaguna la- eh, ilaa toban geeyadood waasana asaguna uga deeqay markii labadaasna in laga reebo anigu hadda dad kale oo yani eh, haba yaraatee eh, yani aan ka haynaa ma jiraan eh, ma jirto Eh, adigu waxaa tahay gudoomiyaha eh, degmada dacadweyne ayaa tahay Eh, waxaad si toos u hoos tagtaa eh, maamulka cabdikariim xuseen guuleed ee cadaawad fadhigiisu yahay Eh, maamulkaasi eh, eh, wax gargaar ah oo deegaanka ay soo gaarsiiyeen ama meelaha qaarkood ee qayladhaantu ay u direen ma waanay ka mid ahayn eh, deegaanka hadda aad ku nooshahaan ama dadkii- dadkaas hadda ay ku nool yihiin Iyada, eh, waxa weeye aad u mahadsan tahay Yani waxaan waxa toban goor tiro ka toban waxaan ku celinay oo dowladda galmudug eh, dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalkaaba waxaan u sheegnay baahida meeshaas ku jirta iyo dadka dhibaatada ku haysata Mhm.
Een, waxa weeye een, in badan aan ku celcelinay ku celcelinay wax hadda jawaaba oo ay noo soo celiyeen ma jirto Mhm.
dadka ay iyagu hadda ay mas-uul ka yihiinna waxaan u malaynayaa inay dadkani yacni dadka ugu fog oo maaragtay wadanka dowladda aad uga fog inay yihiin oo aysan ka warqabi karin sidaan u qiyaasayo iyo inaan baaqayn waa aysan gaarin oo aan kala garan laanahay haba yaraatee waxaan ka haynahay ma jirto marka sidaas eh, waxa weeye wax baaqayn waa gaari waa toban gooran baaqi dirnay wax hadda jawaab aan ka haynaa ma jirto marka adinka dadkii mas-uuliyaddooda haya ee dhibaatada ay noocay la eg tahayna in goobjoog u ah guddoomiye ee maxaa howl ah oo arrinkaas idinkaga aadan oo adinku ee, aad isleedihiin ee oo aad qaban kartiin anagu wixii nooga aadanaa waa qabanaa hadda cidna ka- kana idman mayno cid waxa weye waxa aan ka qaban karnaa waxa weye dadka dhibaataysan inaan wixii awoodeena een, hadday biyo tahay iyo hadday daad tahay aan gaarsiino qof walba waxa ay qofka kale ka roon tahay walaalkeeda inay u kaalmayso Een, in aan yacni dadkii wacyigelino oo aan macnaha gaarsiino wacyigelintii si maaragtay dadkii loo badbaadiyo wixii hadda la badbaadi karo ilaahga wax badbaadiye Een, waxyaabaha noocaasa anagu wixii aan ku filnayn kolley gacantana waa kula jirnaan Een, haddii ilaahay idmana een, ilaahay khayr baan ka rajaynayna waayahay een, guddoomiye ee, websiteka markacadda dot com een, aad buu een, kugu mahad celinayaa si aad u ogolaatay ee, wareysigan qiimaha badan ee waktiga aad noo hurtay Ee, waxaan rajaynayaa in guud ahaanba ee, bulshada soomaaliyeed ee sida aadka ah ay u saameysay abaarta ka jirta dalka inuu ilaahay samata bixiyo dadkuna ay noqdaan kuwii isgargaara aad iyo aad aad aad umahadsantihiin adinkuna een, aniga iyo hadda kolley waxay ila tahay aniguna waa aadan kugu mahad celinaya waxaan kaloo aan yacni intaas ku darayaa oo warkaygii yacni kolley aan ku ratamanayaa dadka ilaahay baa ka bixi kara dhibaatada haysa laakiin dadka walaalaha ah oo yacni codkoodaas u gaarahay dadkaas walaalahooda oo dhibaataysan waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb galaan sida macnaha somalilan iyo puntland looga qayb galay inay uga qayb galaan oo dadkaas dhibaataysan ay gargaaraan adaa mahadnay gudoomiye